laa khayra buu ilahay wax khayri kuma sugna fii kaiiri min najwaahu dadku in fara badan oo safooda ah wax khayra ma leh ilaa man amara bisadaqatin qofka wax bixin amra aw macruufin ama samafal aw islaaxin bayna annaas ama dadka dhexdooda in la wanaajiyo saddexdaa arrimood haddii lagu faqo ayuubuu faqaasi khayr leeyahay waman yafcal daalika arrimahan saddexdii ammaantana qofka sameeya ibtiqaa'a mardaati illaah isaga oo doonaya ilaahay inuu ka raali noqdo fasawfa nu'tiihi ajran cadiima abaalmarin weyn baanu siin doonaa buu ilaahay yidhi hadhow waxaa halkan ilaahay uu ku xusay faqa shayga la ydhaahdo kiisa wanaagsan iyo kiisa xun faquna runtii waxa uu noqonayaa dad isku gooni noqda intay isxushaan isku gaar noqdo oo dabeedna doonaya inay arrimo ka wada hadlaan marka edabta uu leeyahay ayaa islaamku u faraya waana jiheeyey faqaa islaamku ma diidin laakiin wuu jiheeyey faqaasi ha noqdaba ilahay ulika arrimahan lagaga faqayo waxaa kaloo ilaahay uu kaga hadlay faqa iyo edabtiisa suurat mujaadala suuradda laydha qadsabe alam tara ila aladiina nuhuu can ilnajwa uma yacuuduuna lima nuhuu canh wayatanaajawna bilismi waalcudwaani wa macsiyati arasuul kuwii loo diiday faqa miyaad arkaynin haddana ku faqaya dembi iyo nebiga inay caafiyaan markaasaa ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tanaajaytum falaa tatanaajaw bilismi waalcudwaani wa macsiyati arasuul watanaajaw bilbiri waataqwa waataquu llaha aladii ilayhi taxsaruun waxaa ku foqdaan buu ilahay yihi bilbiri waataqwa samafal iyo in ilaahay laga cabsado faqadkiisa foose xun ilaahay suuratmujaadalabu haddana kusii sheego waxau ihi inama najwa min ashayطaan liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shayئa ila biidn illaahi wacalى allahi falyatawakal mu'miniin wax khayri kuma sugno dadkan afka isa saaraya doonida isku noqonaya ama meel wada fadhiisanaya sakoodaa khayr kuma sugno buu ilaahay haddaanay saddexdan ku hayn saddexda midi waxa weeye asadaqa waa dad intay gooni isku noqdeen ka hadlay mujtamaca kuwooda baahan agoomaha iyo masaakiinta oo yidhi dadkaasi way baahan yihiin taasana way haysaaye sideebaynu u caawinaa qaybta labaadna waa dad ka wada hadlay macruuf macruufkani waa samafal loo sameeyo bulshada iyo dadka walaalahooda taageerada u baahan ama talo wanaagsanoo la siiyo ha ahaatay ama ha ahaato xagga caafimaadkooda oo laga caawiyo iyo jahliga cudurka la yidhaahdo oo lagala dagaalamo waxbarashadooda diiniga ee wanaagsan lagu dadaalo wahalumajar macruufka dee waa waa guda ballaaraya qaybta saddexaada ilaahay ogol yahay waxa weeye islaaxin bayna annaas dadka dhexdoodao la wanaajiyo dadku haddii ay isa sheegaan muslimiinta ah nacaybsiyana dhexdooda uu maro waxau nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nacaybsiyaasi inuu yahay mid xaaliqa fasaadu daati ilbayni hiya alxaaliqa dadka dhexdooda fasaad uu soo galaa waa xaaliqa marka xaaliqadkiu xiiraya fasaadkaasi wuu xiiraya wuxuu xiraya amnigoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii wuu xiiraya oo uu meesha ka saaraya islaaxooda iyo wanaajintooduna waa arrin aada u fadli badan ile waxa soo noqonaya diintoodii iyo walaaltinimadoodii iyo ummadnimadoodii iyo amnigoodii baa soo noqonaya sidaa darteed ba xataa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa uu fasaxayay ummadda marka la isu keenayo in been uu qofku sheegi karo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayamni khayran aw yaquulu khayraa beenaaleha odhanina oo ha ku sheegina beenaale qofka dadka isu geynaya ee kanna khayr u sheegaya kanna khayr u sheegaya si isugu keero mar kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam islaaxaa dadka dhexdooda la wanaajinaya aada u sii ammaanaya o waxau ihi war ma idiin waramaa wax ka khayr badan soomka iyo salaada iyo sadaqada mid walba darajada lagu gaaro wax kasii darajo weyn asxaabtu way yaabeeno waxay idhaahdeen haa kaa waanu jecelna wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam islaaxu daati ilbayn dadka arrimaha dhexdooda dhaco oo la xaliyo weeyaan halkana ilaahay waxau ihi waxa lagu faqayo ee ilaahay u raalliga ka yahay wanaagsani waa islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda la wanaajiyo subaxa iyo sharciga labadaasi midnibuun ogol yahay rabbi in la qaado in dadku sulux loo qaado waxay ku kala raali yihiin ay ku raali noqdaan iyay sharci loo qaado waa labadaa mili laakiin xeerar kaluu ilahay ogolyahay ma jiraan bal haddaba fakeyna iyo marka aynu mafrisyada isugu nimaadno iyo guryaha ama shirarka iyo meelaha inoo gaarka ah aynu ka fikirno ma kuwanaynu ku qabannaa arrimahan mise waxaynu ku qabannaa wax kasoo horjeeda ma sabaqaynu ururinaa oo aynu ka hadalnaa sidii bulshada loo caawin lahaa kuwooda baahan ma macruuf iyo wanaag baynu ku haynaa ma islaax baynu ku haynaa mise inta wax obasiskooda iyo wax ka horjeeda oo markaa dee cagsigoodi waxa ka horjeeda wuxuu noqonaya in dadkii ay maslaxo gaara raadsanayaan iyagu ummaddana ay qaybinayaan macruuf maahae fasaadna ay ka hadlayaan haddii waxyaabahaa dee kulamadeenna iyo mafrisyadeenna aynu ku hayno dee inaynu ilaahay uga toobadkeenno weeyaan waa macsiye masaaris badan iyo meelo badanoo dadku ay isugu yimaadaan baana waxaa suu badan yihi saqaa ilaahay uu diiday baa ku badan koox xidlaayo iyo reer hebel iyo hebel waxaasaa aada u badan markaa in danaha guud ayay dan waliba soo hoos galaysaa ay ku xasilayso iyo maslaxada diintu ay ummadda u xambaarsan tahay runtii intaa lagu dadaala laga maarmaana waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima ilaahay wuxuu ihi arrimahan saddexdaa qofka u sameeya isagoo ilaahay raali noqoshihiisa doonaya abaalmarin weyn buu ilaahay siiya oo arrimahan naftooda qoyskaasi ku xidhan yahay qofku markuu sadaqo samaynayo ama islaax samaynayo ama macruuf waa lagama maarmaan inaanu cid isjisayn inaanu mansab ku raadinayn inaanu maal ku raadinayn laakiin raali noqosho ilaahay uu raadinayo ilaahay waxau ihi waman yusaaqiqi rasuula qofka khilaafa nebi maxamed min bacdi maa tabayana lahu lhudaa intii qofkaasi hanuunku u caddaaday kadib wayattabic kayra sabiili lmu'miniin dadka mu'miniinta ah waddadooda waddo aan ahayna mara nuwallihi taa waxaanu xisho uga dhigi doonaa maa tawallaa waxa uu isagu xishada ka dhigto shaydaana wanuslihi jahannam naarta jahanamo laydhaadana waanu gelin doonaa wasaa'at masiiraa meel loo laabtoo loo noqdana halkaasaa u xunbu ilahay qoladii reer umayrad mid ka mid oo basiir la odhan jiray baa waxa uu u cararay xaggii iyo maka waana rijoobay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka fallaagooday sababtu taasi ahayd laakiin guud ahaanba waxaa ilaahay uu ka hadlayaa qofka nebi maxamed khilaaf manhajkiisii iyo waddadii mustaqiimka ahayd ummadda uu ku hagayay intii weliba qofkaa hanuunku u cadaaday jahli aanu sheeganayn dadka mu'miniinta ahay xaqay ku midaysan yihiine iyagana sii khilaafa kaasi weli waxa uu ka dhigtay shaydaankae kaasumaanu raacin jahanamana waanu gelin doonaa meel loo laabsan halkaasaa u xun buu ilahay marka aayaddu ijmaacana waa loo deliishadaa dadka muslimiinta ah ee culimada halka ay ku ijmaacaan ina iyaduna daliil noqonayso ila ilaahay waxa uu ku eedeeyey qof fayattabic kayra sabiili lmu'miniin dadka mu'miniinta ah waddadooda waddo aan ahayn hadduu maro eeday saru yahay qof la rabbi waxa uu ka hadlayaa dunuubta addoomuhu ay gelayaan inay iyada qudhigeedu maraaxil leedahay ama jararjarooyin oo dee ay sii kala weyn tahay dunuubtii waxa kale oo uu xusayaa dunuubtan cidda ka dambaysa ee dunuubtu ay u tahay alaabo uu qofku iibgeeyo oo uu bani aadamka ka iibgeeyo waa shaydaanka shaydaankaa iyo cadaawadiisa iyo ballanta culuse uu qaaday adag ayuu halkan ilaahay uu kaga warramaya ilaahay waxau ihi ina allaaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shiriig yeelo wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna daalika liman yashaa gaalnimadaa wixii aan ahayn cidduu doonayo u dhaafaa waman yushrik billaahi qofka ilaahay la caabuda wax kale faqad dalla wuu lumay dalaalan baciida lumitaan fog buu lumay ilaahay addoommaha uma dhaafo shirkiga shayga laydhaah iyo gaalnimada munaasabadda ay leeyihiin aayaddan hore iyo aayaddan markaynu isku eegno waxa ay noqonaysaa mukhaalafada la khilaafa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ile khilaafka nebiga ayuu ilahay halkaa kasoo hadlay la khilaafayo inuu addoomihii gaadsiinayo shirkigaa iyo gaalnimadaa qofka shirkiga la yimaadana ilahay kama dhaafayo nebi maxamed waxa uu ummadda u keenay oo ilaahay uu ka keenay nidaam islaama oo gaara xagga caqiidadiisa iyo xagga furuucdiisa intaba haddaba addoonkii markau ilaahay caabudayo kitaabo saasi hootay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu caabudaa markay addoomuhu sharci iyo nidaam raacayaan ee xagga xukumka ay wax ka xukum dhiganayaan kii nebi maxamed waa inuu noqdaa calayhi salaatu wasalaam haddii laakiin intanba ay weydaartaan shirkigaasay ku dhacaya shirkigana ma dhaafo ilaahay laakiin wixii shirkigaa ka soo hadhay isagu waxa uu ku sugan yahay baa rabbi uu leeyahay taxta mashi'atihi tacaala hadduu doonana ilaahay wuu u ciqaabayaa qofkaasoo u ka jaraya hadduu doonana wuu ka dhaafaya laakiin kan isagu mushrika ahi waxa uu lumay lumitaan fog aayad kalena ilaahay waxa uu ku yidhi inna shirka la dulmun cadiim gaalnimadu waa gardarro aada u weyn iyo dembi weyn weyn haddaba waxaa ilaahay halkan kaga warramay bal dadka ku gaaloobay xagga cibaadada iyo lumitaankoodu sida uu u cadyo marka ilaahay waxa uhi in yadcuuna ma caabudayaan min duunihi inta ilaahay ka shakaysa ilaa inaatan dhadigun bay caabudayaan wa in yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan mariidan shaydaan madax adag oo canaada ayuu bay caabudayaan kaasoo lacanahu allaahu ilaahay uu nacbaluu fogeeyey wa qaala isaguna yidhi la attakidanna waxa aan ka yeelan doonaa min cibaadika addoomahaada nasiiban mafruuda qayb macluumahoo go-an ayaa ka samaysan doona dadkan ilaahay u sirig yeelee wax kale rabbi la caabuday waxa ay caabudayaan bal dhegaystaku ilaahay qaarkoodna dig bay caabudaan qaarkoodna shayaadiintay caabudaan way jirteeboo waktigii hore carabta waxaa jiraya qaar malaa'igta caabudi jiray oo waxay odhanayaan innamaa nacbuduhum liyuqaribuuna ila allaahi zulfa markaasaa qoryo iyo intay sameeyaan dhagaxaan ayay magacyo ay malaa'igta uga jeedaan ku magacaabi jireen sidaa darteed baa ilaahay uu qur-aanka ku soo qaaday kuwa ah fanaantooda isagoo xusaya markaasaa wuxuu lahaa afara'aytum ullaata waalcuzza wa manaata athaalisata aluqra bal sanamyaashii magacaa la odhan jiray laate iyo cuze iyo manaate iyo bal kuwaa ka warrama wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa malaa'igtii addoomaha ilaahay ahaa dadig bay ka dhigeen ay sheegeen inay caabudayaan ayaa ilaahay aayaddaa kalena uu ku yidhi wa jacaluu baynahum wa bayna aljinnati nasaba ilaahay iyo malaa'igta iyo rabbibay dhexdooda yidhaahdeen nasab baa ka dhexeeyo isagaa dhalay xaasha qaarkoodna carabta waxaa way caabudi jireen shaydaan mariida shaydaankaa madaxaadag ee qariban oo ilaahay uga digay uu yidhi alam acad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbudu shaydaan dadka ilaahay hore uula ballamay addooma haddana ballantii way ka dhexeen bal kaanuu yacbuduuna aljinna aktaruhum bihim mu'minuun oo waxa ay carabta qaarkood laguma yaqaanay shayaadiintaay caawin jireen waxay odhan jireen jinka dooxaa degan ayaanu caabudayna jinkaasaa dabeeta qaybo iyaga ka mid ah u waaxiyoon jiray ama waswaaso jira waxu sheegi jiray oo ku soo degi jiray marka haddii ay guurayaan waa inuu waxu sheego oo uu isagu amro haddii ay cid soo dhoweynayaan waa inuu isagu amro haddii ay wax ka cabanayaan waa inay isaga u sheegaan waxaasoo dhan waxay ahaan cibaado ay caabudi jireen shaydaan innaga waxaa dhacdo dad badan inay sheegaan in ruuxaan iyo sinan ay ku soo degaan sidaa darteed ay dadka u sheegaan wixii ay ku dhoweyn lahaayeen dabeetana waxaaba dadka noocaasa loo yaqaanaa culimo ama sheekado qofkaasi waa shaydaan buu isticmaalaya waana kan ilaahay uu kaga warramayo halkan ee uu leeyahay wain yadcuuna ilaa shaydaanan mariida qofka muminkaha waa qof nadiifa oo saafiya oon dhex galay waxaan ilaahay u fasixin laakiin shayaadiin inuu walaal la yeesho ama uu ku xidhiidho ama uha waxba ii sheegayaana waa igu soo degayaan waa kuwa qur-aanku uu ka nahiyaya ummadda loo diidaya shaydaanka ilaahay baa nacdalay sida aayaddaba rabbi uu ku cadeeyey waktiga la nacdalay waxay ahayd waktigii nabiyullaahi aadam dagaalka uu la soo bilaabay aabbihii basharkan ayuu dagaal culus la soo galay dabeetana karkaarku weydaartay uu ku halaagsamay markaasaa ilaahayna uu nacdalay sallabuu dabeel qaado wuxuu ihi ilaahay ow addoomaha aadam ka beeran waxaan ballan ku qaaday inaan qayb goosto nasiiban mafruuda yuu sii wadaa weli hadalkii shaydaankii waxa uu ihi wala udilannahum waa lumin doonaa ilo bani aadam wala umaniyannahum yididiilo beena baan ku abuuri wala aamurannahum amar baan siin doonaa falayubatikunna aadaana alancaam markaasay kari doonaan micmoorayda dhegaheeda iyagoo igu addeecaya wala aamurannahum waan amri doonaa mar kale ilmo bani aadam fala yugayirunna khalqa allah markaasay bedeli doonaan abuurka ilaahay uu abuuro iyaga sidii rabbi u abuurayay iska bedeli ilaahayna wuxuu ihi waman yatakid shaydaana weliya qofka shaydaanka xigto ka dhigta min duuni illaah faqad khasira khusraanan mubiina khasaare cad ayuu xilkigaasi khasaaray ballan buu qaadaya u dhaaranaya ninkii la odhan jiray shaydaanka wuxuu u dhaaranaya ina bani aadam dadkuu dhaaranaya uu soo hesiinayo weerarka ku yahay waa inaga markaasuu ilaahayna inooga digaya ila isagaa sirkiisa og inagana wuu ina ogyahay markaa iminka waxa dhacdo haddii cadow cid soo weerarayo oo cid digniinaya ay u timaado oo ay tidhaahdo cadowgaasi wuu idinku soo maqan yahay waxa macruufa dadku da inay tabaabusaystaan oo ay ka urursadaan ama ha ka qaxeen ama ha isditaaceen markaasaa ilaahay uu leeyahy war shaydaankaasi weerar buu soo yahay oo wuu soo dhaartee dee ka digtoonaada nacasimadii bani aadamka iyo qafladda haysata halkiiba usii fadhiyaan digniintaa ilaahayna may qaadan iyadoo aynu ognahay digniinta bani aadamka inay dadku qaataan baan haddana si rabbi qaadanay markaa lumintan shaydaanku uu luminaya waa dhinacyo kala duwan akhlaaqdu ka luminayaa dadka cibaadadu ka luminayaa waxa uu ka luminayaa diinta siday u dhanta mididiiladan uu gelinayaa waxa weeyaan waxa uu leeyahay janno waayimays cibaado haddii aad la imanayso waad la iman doontaa mustaqbalka waxaa kaluu leeyahay haddaad dembi gartay waa toobad keeni doonta waxyaabahaasoo dhan waa yidhi diilooyin beena waxaan amar ku sii micmooleyda inay dagaha jalaan waxaa jiraya carabta qaarkood oo tur iyo dhegjeef iyaga ku samayn jireen xoolaha waxay u tuntayaan sanamyaasha markaasaa waxay ku magacaabi jireen baxiiratun saa'ibatun wasiilatun waa magacyo noocaasa hoosee qur-aankaba ilaahay kaga warramay waa kuwa rabbi uu ku tilmaamayo qur-aanka dhexdiisa inaanu ilaahay ogolayn waxaa dhacaysa inaga mararka qaarkood jaahiliyaddaa shaydaanku amrayo in dadka ay soo gasho oo aada arkayso hebel fure oo ama qof dhegjar la idhaahdo waxa dhegtaa loo jaraya ama furta loogu yeelaya waxaa lagu odhanayaa islaanta inamadaa ka dhintaan ama waxbaa kasii noqda sidaa darteed waxay aaminsan yihiin dadku marka astaantan lagu sameeyo in wax iska bedelayaan maxay isbedeli dheg la gooye ama fur loo yeelay maxay joojin kartaa ilaahay baa arrimaha iska leh waa qofkii amarkaas shaydaanka qaadanaya waxa kale oo shaydaankii uu leeyahay waan amri doonaa ilmo bani aadamo markaasay abuurka bedeli abuurkanay bedelayaan ka xoolahana wuu noqonaya ka dadkana wuu noqonaya miyaanad arag dad uu amar siiyo shaydaanka sida halkan uu ballan ku qaaday aayadan oo dabeetana dumara oo timahoodii ilaahay uu madoobeeyey caseeyey miyaanad arag qaar kale oo jirkooda uu madoobaa oo shaydaanku uu amar siiyey inay abuurka bedelaan oo dabeetana iscaseeyey oo midabkii ilaahay u abuura iska kaxeeyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam taa lafteeduu ka hadlay waanu nacdalay dadka noocaa samaynaya waa xadiid saxiixa saxiixa ku sugan ibnu mascuud baa warinaya lacana allaahu alwaasimaati waalmustawsimaati waalmunaamisaati waalnaamisaati waalmutanamisaati waalmutafallijaati lilxub almugayiraati khalqa allaahi caza wajal ilaahya nacdala buu nabigu leeyahay dumarka ciriska madoobeeya hadduu cas yahay haddii uu madow yahayna caseeya iyo kuwa sunnayaasha qoraya dusha u egeysiinaya iyo kuwa ilkaha qoraya kuwa jirka casaynaya ama timaha casaynayaana dee hadalkoodu waaba kasii xoon dheeryahay kuwa intanoo dhan wuxuu nebigu ku cileeye uu leeyahay waa kuwa khalqiga ilaahay bedelaya amarkaa shaydaanku yihi wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah taas wey inaad arag nin daadiisii ay weyn tahay digniintii iyo ciradiina ay u timid dabeetana ka degdegay ama la yaabsanba dabadeetana uu amar shaydaanku uu siiyo ismadoobeeyeyda oo isku kaxeeyo wakti uu soo dhaafay isku celinayo haba waxaasoo dhan ummadda islaamka ah waa waxay habboonta inay ka digtoonaadaan uu amarkii shaydaanka waman yatakid shaydaana waliyan min duuni illaahi faqad khasira khusraanan mubiina waxa ilaahay uhi qofka shaydaanka ka yeesha xigto oo ku biira awliyada ama xigtada shaydaanka ee ka bayda ama weydaarta inuu ka mid noqdo awliyada ilaahay waxa uu khasaaray khasaare aada u culus khasaare aada u cad oo aan qarsoonayn bani aadamkan adduunyada joogaa waa laba wy inuu qofkani weli ilaahay yahay oo ilaahay uu gargaar ka sugayo iyo janno xisbiga ilaahay iyo iyo ina xisbi shaydaanya wadda udhaxaysa ma jirto waxyaabaha dadku ay xisbiga shaydaanka ku noqonayaan ama ah amarkii shaydaanka ay qaateenna horaynuuga soo hadalnay dhaqanbedelka ayaa ka mid ahaa ama rag ha sameeye ama dumar ha sameeye qoruntiina wakhtigeenna aada u fara badan oo waxa ay ka mid tahay nooc iimaan la-aana ayay ka mid tahay qofku haddii uu siqo iyo kalsooni ku qabi waayo abuurka ilaahay isaga uu u sameeyey waxa ay ka dhigan tahay isaga oo qorsayntii rabbaaniga ahayd yasaya ama xaqiraya qofku ilaahay qorsihiisii xaqira ama kasoo horjeedsadaana waa xaqiiqa inuu xerta ama xisbiga shaydaanka inuu ku biiray ilaahay wuxuu ihi waidhum shaydaankii wuu u ballan qaadayaa dadka oo wayumaniihim yididiilana wuu ku abuuraya wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quruura shaydaanku waxa uu yaboohaana muu ahaanin xido uun mooyaane shaydaanku ballan buu qaadaa qofka wuxuu ku leeyahay adaa wanaagsan jannana waad helaysa yididiiladaadu way fiican tahay rajo wanaagsan qab waxba habaqi waxa laakiin ilaahay uu tilmaamay taasi inay jago noqonayso qofka ay dagayso waxaba ilaahay uu ka warramayaa shaydaanka laftiisiioo caddeeyey ballantuu adduunyada soo qaadaya inay been noqotay maalinka qiyaamaha kolka ilaahay uu hor yimaado ee naarta rabbi uu geliyo ayuu ka dhex qaylayaa naarta wa qaala shaydaanu lamaa qudiya alamr ina allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sultaan shaydaankaa waxa uu leeyahay kolkii arrinkii la dhameeyey ilaahay ballan buu daba idiin qaaday xaq ahay markaa dunyadii joogto aniguna ballan baan idiin qaaday haddaba ilaahay kiisii wuu rumeeyey aniguna tayadii waan ka baxay wax haddaba awoodahoon idinku lahaa adduunyadii may jirino waan idin waswaasiyey dabeedna waa iraacdeen ilaahayaa subxaanahu watacaala sidaa xaaladda uga warramaya maalinkaa dambe ima doonta ilaa isaguu lahay dadkaa shaydaanku uu dagay maawaahin jahaname naarta jahaname laydhaada hoy u ah walaa yajiduuna heli maayaan canha xaggeeda maxiisa meel ay uga bayraan iyo meel ay uga fasalaan mid daba shaydaanku dadka uu horseedaya waanu hor soconaya caqiidada qofka ayuu leeyahay ayuu amrayaa inuu bedelo sharciga ilaahay buu amrayaa inuu bedelo dhaqanka ilaahay buu amrayaa iyo dhaqankii rabbi ka raalliga ahaa addoonku inuu bedelo siduu waxa uu amray usii horboodaya ayuu naarta ku shubaya laakiin dadkii awliyada ilaahay ahaabu haddaba halkan ilaahay kaga hadlay markaa rabbi waxau hi waaladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka intuu ilaahay rumeeyan camal wanaagsan la yimi laakiin dadkii awliyada ilaahay ahaabu haddaba halkan ilaahay kaga hadlay markaa rabbi waxau hi waaladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka intuu ilaahay rumeeyan camal wanaagsan la yimi sanudkiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin tajri min taxtiha lanhaar sunooyin hoosteeda sidaa ay u qulqulayaan weriyaashii qaaliga ahaa khaalidiina fiiha abada weligoodna way ku waarayaan wacd allaahi xaqan ballantii ilaahay ayay heleena sugnayd wacad allaahi wacdan xaqan ballan sugan buu ilaahay ayuu ballan qaaday oo sidoo kaa shaydaanka ahayn waman asdaqu min allaahi yaa ka run badan rabbi qiilan xagga warkiiyo waxjeegmada cidina kama run badna awliyada ilaahay waa kuwan waa dadka ilaahay uu leeyahay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsiyo murug midna ma laha naxnu awliyaaukum fi lxayaati اdunyaa wa fi alaakhira walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nusula min gafuurin raxiim bishaaradaasay leeyihin adduunyadii aakhiraba dadka ku kalsoon weeye ballanta ilaahay u qaaday xaqa ah dadka ku kalsoon weeyaan kalaamka ilaahay u sheegayaa inuu run yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu xudbadiisa akhriyayo ee hadalka uu ku furfuranayo waxaa ka mid ahaa ina asdaqa alxadiisi kalaamu allah wa khayra alhadyi hadyi muxamadin sala allahu calayhi wasalam wa shara alumuuri muxdasaatuha wa kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar hadal oo dhan waxaa ugu runsan kalaamka ilaahay waa khudbadda markaynu fasirno hadyi iyo manhaj la qaato iyo nidaam la qaatona waxa ugu fiican uu nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam arrimo oo dhanna waxa ugu eedaadiyo shar badan kuwa muxdaska ah ee lasoo kordhiyo xagga diinta huseeya ee aan asal ku lahayn wax alla wax kasta oo bidco ahina waa hallow qofka bidcada iyo halowgaa ku dhex jiraana naartu ku dambaynayaa buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ihi laysa bi amaaniyikum yidijiilooyinkiina ma aha arrin wala amaaniyi ahlilkitaab ahlulkitaabka yidijiilooyinkoodana waxba kuma sugmaan man yacmal suu'an yujza bih qofka camal xun sameeyo waa laga abaalin walaa yajid lahu isagu isu heli maayo min duuni illaahi inta ilaahay ka sokayso weliyan walaa nasiiran mid xigso u noqda iyo midu hiiliyo midna male arrinta halkan ilaahay uu kaga hadlay arrintaasoo ah dadku waxyaabaha ay ku yidi diilanayaan ee aanu la soconin shay camala iyo waxqabad muuqda oo ilaahay uu ka raaliya aanu la soconin waa yidi diilooyinkii faqadka ahaa ee shaydaanku uu bani aadamka ku halaynayay waxaa kaloo qaaciide ahoo halkan aynu ka qaadanaynaa iimaanku inaanu ahayn wax la isku qurxiyo ama wax lagu yididiiso oo keliya laakiin waxa uu yahay maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lacmal waa shay qalbiga ku sugmaya camalkuna uu u rumaynayo qowsiintoo laga idhahda camalkuna uu u rumaynayo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida sida qataaka ninka la idhahdo tusayo dadka muslimiinta ah iyo ahlul kitaab ayaa muran dhex maray qolyihii ahlul kitaabka ah waa yahuud iyo nasaarada waxay idhahdeen nabiyunaa qabla nabiyikum wa kitaabunaa qabla kitaabikum fanaxnu awlaa billaahi minkum kitaabka iyaga iyo nebiga iyaguba way idinka horreeyey sidaa darteed annaga ayaa idinkaga dhow ilaahay dadka muslimiinta ahina garba way u lahaayeen oo runbay ka ahaydo waxay idhaahdeen naxnu awlaa billaahi minkum wa nabiyunaa khaatamu nabiyiin wa kitaabunaa yaqdii cala alkutubi alatii kaanat qabla faanzla allahu laysa biamaaniyikum ila akhiri ilaaya dadka muslimiintiina waxay dhaha war annagaa ilaahay idinka xigi nebigi iyaguna ambiyadoo dhan buu soo khatimay kitaabka iyaguna kutubtii oo dhan buu nasakhay aayaddana ilaahay uu soo dejiye u leeyay arrinku yuu noqonin keliya itifaaq iyo tooq keliya laakiin arrinku addoonka laga abaalinayo muctabarka ahee sugani waxa weeyaan camalka wanaagsan ee iimaanku u dhalay ogowna oo waxaa had iyo jeer jiro geed uu baxaa markaa inuu wanaagsan yahay geedkan iyo uu rasin leeyahay dee geed qoyanoo midhalena uu noqon karo waxaa lagu garanaya isagoo caleen yeesha dabadeedkana midho bixiya dabeed lagu intifaaco midhaha laga gurto haddii laakiin caleenna aanu lahayn wax midho oo u leeyahayna aanu jirin dadku marka ay ka warbixinayaan waxay odhanayaan geedkaasi dee waa geed engegan oon intifaac lahayn marka in laga jaro meesha ayay noqonay haddaba qofka iimaankiisu marka uu wanaagsan yahay waxa uu bixiyaa caleen iyo midho sidaa darteed camal saalixa buu qofku xubnaha ka sameeya shucuur iyo dareen iimaaniyaho astaantiisa uu qur-aanku tilmaamay buu yeeshaa markaasaa dabeed midhihiisa laga arkaa xubnaha soon iyo salaad iyo cibaado noocyada kala duwan iyo hogaansamidu xaqa u hogaansamo midhahaasuu bixiyaa iimaanka marka ilaahay waxa uu tilmaamaya halkan waar iimaan faqada ama sheegasho keliya waxba kuma sugmaan laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahlilkitaab laakiin arrimu waa camal camal xun qofka sameeyana waa laga abaalin doona xilu hiilise iyo cid nasiiru amidna heli maayo aayaddaasi markii ay soo degtay abuubakar baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ilaan asxaab aad iyo aad bay u xiisaynayeen xaraaradna ugu qabeen xaqa korosashadiisa iyo mar walba shay inay ogaadaan xaqiiqada arrimaha dabeed waxa uu abuubakar leeyahay dee aayadani nebi maxamedow kayfa alfalaax bacda haadihi alaaya yaa rasuula allah sidee loo liibaanay aayaddani kol hadday soo degtay ilaan wax kasta oo xuma ah uu qofku sameeyo waa laga abaalinaya lan tilmaamay haddaan waxbana laga dhaartay dee go'naybu markaasuu nebigu qanciyaabo ila marjicii buu ahaa noola noqonaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam bayaaninta qur'aanka waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh markaa wuxuu ihi abubakarow ilaahay ha kuu dembi dhaafee sow bukaan kuguma dhaco sow dhibaatooyin kuma soo gaadhaan sow musiibooyin kuguma dhacaan nafta ehelka maalka intaasoo dhanba dunuubta lagaaga yaryaraynaya laakiin qofka wax waliba isaga u biirayaa waa qofkaan iimaan lahayn ee wax kastoo ku dhacaana waxba aanay ka dhimaynin dunuub bishaaro wanaagsan buu halkaa nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay haddaba yidhi waman yacmal min asaalixaati qofka camal wanaagsan sameeya camalada saalixaa sameeya min dakarin aw unfaa labiyo badig mid kasta qofkaasi ha ahaadee wa huwa mu'minun isagoo ilaahay u rumaysa rabbi fa ulaa'ika dadkaasi yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna naqiira naqiirka qadarkiisana howlkaa laftigineedda weheliya in la egna lagama nuqsaaminayo halkana ilaahay uu ku xusay midhihii uu bixinayo iimaanka wanaagsane muctabarka ah ee qofka lagu garanaya inuu iimaankiisu wanaagsan yahay waa acmaasha saalixa camalka saalixa qofka sameeye mu'mina jannadaasuu ku guulaysanaya camal wuxuu leeyahayna naqiir laga nuqsaamin maayo naqiirku waa xuub laftimireedda dusha kaga dahaano weeye sidii fasiilkaba aynu ugu soo maraynay ee isaguna xuub kale u ahaa halka weliba ilaahay wuxuu xusay labiyo dhadig ee dumarkii waxa ay yihiin shaqaa'iqu rijaal baa layha waa kuwo ragga ilaahay uu ka seexay lamaanahoodana ah waa kuwo runtii inta ay isla dheer yihiin qoloba qoloba kale ay ka badan tahay inta ay ka filan yihiin raggiina meelay la dheeraanaya dumarkiina meelay dheeraadna leeyihin aayaddan oo kalena waynu ku soo marnay suuratu aali cimraan aakhirkeeda halkaasaynu ku soo sharaxnay qolo waliba dheeraad waxay leedahay inta ay ku filan yihiin baana badnay in nisaab badan ruux dumara oo awliyada ilaahay ku jirta darajadeenu ay sarayso iyo nin faajira oo ilaahay agtiisa aan kanaaco u miisaanin aada iyo aad bay runtii ugu kala faynayaan xagga cibaadaadka iyo qiyam qof waliba waa uxu kastada baa ilaahay u leeyay labiyo dhadig mid kasta ha ahaado